wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo kusoo xirtay tababar ku saabsan dhexdhexaadinta ku dhisan wadahadalka nabdoon oo ay ka qaybgelayeen oday dhaqameedyada haweenka iyo dhalinyarada tababarkan uu soo xiray wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac ayaa waxaa ku weheliyay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdulaahi cabdiqaadir aadan qaanuuni aqoon korarsigan ayaa inta uu socday diiradda lagu saarayo horumarinta xirfadaha dhexdhexaadinta ee ku salaysan wadahadalka nabdoon si loo xoojiyo isku xirnaanta bulshada loona taageero nabadda haddaba wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland mudane cabdiweli xuseen jaamac oo soo xiray kulanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan iyo waxa uu daaraa wax kalena ma ahayna shaqooyinkii aada bulshada u hayseen baan inii casriyeennay oo aan idiin suuragelinnay inaannu nidaamka waafajinno odayaasha iyo dhallinyarada iyo haweenka maalin kasta way qabtaan shaqadan bulshadaay ku dhex jiraan waxayna ahayd ujeeddadu in dadka la baro sida loo wada hadlo hadal aan xanaf lahayn in lagu hadlo si nabdoon in loo wada hadlo taasina ay suuro geliso inaan wax dagaala iyo biyeloonsi dhib aysan dhicin mujtamaceenna uu noqdo aakhirka mujtamac ilbaxa oo wada hadla oo khilaafkooda dhex mara oo maalmiga ama yoomiga ah ku dhammaysta si nabada oo hadallo aan xaraf lahayn isu tanaasula horey baan mataqaanaa u sheegnay haddana waan ku celinaynaa marka insha allah hadda barnaamijka maaqsaakay wuxuu ahaa ujeedadiisu inaan xirro oo aan ogaano inaan wax waxqabanay dee inaan waxqabanayna idinkaa markhaati ka ahaa oo subax kasta kusoo kalahayay oo macallimiinta dhegaysanayay khubrada bixinaysa casharada oo dooda iyo su-aalo ka ka ka jeedinayay marka aad baad ugu mahadsan tihiin dhegaysigaa quruxu badan uu dhabaradayga aada u soo dhabar adeegteen inaad maalin ka walba timaadaan